Ururka dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa daafuray tartanka fanka hal-abuurka iyo horumarinta dhaqanka oo loogu talagalay maalmaha xurriyadda. Tartanka ayaa waxaa ka qaybgalaya dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir iyagoo soo bandhigaya hadba wixii ay ugu talagaleen. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan ayaa ka waramaya daafurka tartanka.
waxaan halkan u joognaa waxay tahay tartankan oo aan ugu talagalnay maalmaha xurriyadda in lagu weyneeyo dhallinyarada aqoonta leh kartida leh hal abuurka ah ayagana inay soo bandhigaan taalantigooda amba hibada ilaahay siiya inay soo bandhigaan laguna tartamo tartankaas marka maanta martigeliya oo runaantii aan ugu mahadceliyayno gudoomiyaha degmada wadajir iyo tiimkiisa oo runaantii noo martigeliyeen qaybta galbeed waxaan rajaynaynaa degmooyinka afarta qayb ayaan u kala qaadnay berri waxaa martigeli doonta degmada kaaraan maalinta ku xigtana waxaa martigelinayso degmada cabdicasiis iyo degmada waaberi afartaas degmo ayaan dooranay waxaana u dooranay inay afarta qayb ee runaantii space central ay u yihiin waxaan rajaynaya insha allah tacaala dhallinyaradii halkan wada imaaday waxay soo bandhigeen ciyaar qurux badan waxay soo bandhigeen gabayo waxay soo bandhigeen ciyaaro intaba waxaad ogaataan guddiga abwaanada golaha abwaanada soomaaliyeed oo aan ugu mahadceliyeyno guddoomiyahooda oo noo soo diray saddex xubnood ayaa qiimayn doono qiimaynta ay soo saaraan ayaga ayaa natiijada ku dhawaaqi doono gudoomiyaasha dhalinyarada degmooyinka gobolka banaadir ayaa ka mahadceliya furitaanka tartankan sida arkaysaan dhalinyarada gobolka banaadir waxay ku leeyihiin kaalin weyn sanad walbana waxay qabtaan waxqabad muuqda sidaas darteed sanadkan si aan uga qayb qaadano sanadadii hore si ka duwan markii guddiga golaha shuurada ee dhalinyarada gobolka banaadir ee shireen waxay go-aamiyeen sanadkan in la soo saaro dhalinyarada hal abuurka leh oo uga qayb qaadan karto lix labaatanka juun iyo kowda luulyo
aad iyo aadaan muxuu ahaa u dhiirigelinaynaa ugu faraxsannahay in dhallinyarada loo abuuro meel ay kusoo bandhigi karaan hibadooda iyo talantigooda waan uga mahad celinaynaa dhallinyarada heer gobol iyo heer degmaba muxuu ahay dhiirigelintaas ay dhallinyarada u haayaan waxaan leenahay annaguna ka wada jir ahaan hil iyo hoo waa idin garab taagana ujeedka tartanka ayaa ahaa in lagu soo dhoweeyey maalmaha xurriyadda iyo in dhallinyarada degmooyinka loogu sameeyo isdhexgal bulsho